Ku dhawaad soddon ka mid ah wariyaasha ka howlgala degmada Baraawe ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed ayaa loo furay tababaraha Konkorosiya kaas oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta Koonfur Galbeed oo kaashanaysa hay-adda UNSOMA waxaana tababarka daahfurkiisa ka qayb galay guddoomiyaha Baraawe Cumar Sheekh Cabdi Shafaani iyo mas-uuliyiin kale guddoomiye Cumar ayaana si rasmi ah u daafuray tababarka isagoona ka qaybgalayaasha kula dardaarmay in ay si wanaagsan uga faa'iidaystaan bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin maanta waxaan daahfuraynaa isdhexgalka ama macnaa heerka saxaafadda heerka saxaafadda runtii waxaa macnaa isla kaashanayaan wasaaradda warfaafinta dowlad goboleed koonfur galbeed iyo hay-adda unisom intaasna macnaa waxay tahay keli macnaa in la baro dadka saxaafadda hadday noqon laheeday waryaha madax bannaan iyo haddaan noqon lahayd waryaha macnaa heerka saxaafadda marka insha allahu tacaala waa mahadsantihiin waana noo furan maana wayna noo furan tahay waxaana idin sharxi doonaa casharka ustaad nuura maana idin sharxi doonaa wixii maana cashar ah insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa waryahana meesha nala joogna heerka saxaafadda wuxuu ka yaqaanana asaa ka jawaabi doona hadduu ilaahay karaa noqdo keliya aan annaga furitaana la heenay waana ku mahadsantihiin